Dowladda hoose ee degmada Garowe iyo hay'adda Beesha Caas oo iska kaashanaya kaamamka Laan Cali Fire iyo Jowle ayaa waxay ku wareejiyeen agabka guryaha lagu dhisto iyo maacuunta wax lagu karsado maadaama labadan kaam dab ka kacay ay ku gubteen sideed guryood. Goobta lagu wareejiyay agabkan ayaa waxaa goobjoog ahaa madax ka socday hay'adda Beesha Caas, guddiga kaamamka Garowe iyo qoysaskii lagu wareejiyay agabkan kala duwan. Sarkaal ka tirsan hay'adda Beesha Caas ayaa ka warbixiyay agabka ay ku wareejiyeen barakacyaasha.
bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaanu doorsiinay ee, agab guryo reere ay ka gubteen oo saddex qol ah Ee, waa kaam marka weeye waxaan guddoonsiinay agabkii oo dhammaystiran aqalkii hadday tahay wixii la huwanayey wixii la gogolanayey iyo wixii wax lagu cunayo weelkiiba waa guddoonsiinay waa naga dhan tahay waxaana bixisay xafiiska bisha cas ee garowe branch ayaa bixiyey marka naga guddoom guddoomiye naga guddoon alaabtaas Mid ka mid ah guddiga kaamamka barakacyaasha ayaa ka hadashay dhankeeda.
ilaahay baa mahad la mahad u sugnaatay waxaanu mahad u naqaynaa dadkii waxaa weeye noo kurmaday bisha cas dowladda oo noo keenay guryihii shanta na- qol ahaa oo naga gubtay agabkii oo dhammaystiran ilaahay baa mahaddaa iskale iyagana uga mahad celinaynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waana ka guddoonnay waana kala wareeg Madaxa kaamamka ee degmada Garowe Mustafa Rabax ayaa is- isna dhankiisa ka hadlay.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Een, marka koowaad ilahay baa mahad iskale Een, marka labaadna waxaan mahadnaqaynaa ururka bisha cas ee gobolka nugaal khaasatan degmada garowe oo runaantii garab taagan mar walba oo masiiba ka dhacda kaamamkaas inay u gurmadaan dadka walaalahooda ee kaamamka degan hadda ka horna waxaan kala wareegnay toddoba qoys sanadkii hore sanadkan hadda waxaan kala wareegnay sideed qoys oo guri oo ka mid a kaamam laba kaam kaam marka oo ay ka gubteen saddex guri oo hadda qalabkiisii gaarigaas uu saaran yahay iyo haddeer shan guri oo ka gubtay kaamalaha califirin oo ay u dhammaystiran yihiin sida halkan iiga muuqata dhammaan wixii agabkii guriga oo dhammaystiran xitaa waxaa ku jira weelkii cunnada ay ku cunayeen dhammaan wax kasta oo guri u baahnaa oo bahlan ku jira xitaa waxaa ku jira ugu yar dubihii ay ku shaqaysan lahaayeen waxaan rabnaa inay dadkaasi ilaashadaan hantidoodaas dadku dabku waa masiibo maalin walba meel buu ka kacayaa waad aragteen maraykankii oo intaasoo adduunka quwadda adduunka koowaad ee sheegta inuu yahay inuu haddana u tacaali waayo dabkaas marka binaadan baan nahay waxa u badanee kaamka gubayaana qashinkiibaa wuxuu u jiraa wax ka yar shan tallaabo lix tallaabo ciyaal baa dab qabasiinaya dabeyl xagaabaa dhacaysa dabeylhaasaas ka dhacaya inay iyaguna ka taxadiraan oo ay ismar walba isodhan laqeyrta bisha casba ay nii maqanee wixii gubanaya haska gubtaan waa inaad hantidiina ilaashataan sida guryaheenna magaaladan dabka uga ilaashanno inaad kaamamkana waa guryo iyaguna dad baa ku nool dad inagaa ku nool waa guryaha magaalada ku yaallay guryihina isku mid bay yihiin sidaad guryaha magaalada u ilaashanno kaamamkiinana u ilaashada mar walbana laqeyrta cas iyo waynuga mahad celinaa bisha cas oo mar walba iyadoo heli hooba la garab taagan aandaan nahay dowladda hoosena abaal aanu hayn baanu haynaa hay-adaha kale maadaama iyadoo ay mar walba garab taaganta dadka masaakiinta ayaan awoodin maanta in xabad mas- in iskiyo masaabiira ay soo gataan hadda halka xitaa masaabiirta waa kuwa halkaa saaran handaraabyadu waa saaran yihiin bustayaashii jirikaanadii marakanicooyinkii bicihii guryaha xasiidooyinkii lagu fadhiisanayey saamuuntii xitaa lagu dhaqanayay dharka iyo jirka iyo wax walba